بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الله وحين كل حشرني كتابك أعلام السنة المنشورة للحافظ الحكم رحمه الله تعالى casharkan waa casharka boqol afartan iyo sideed waxaanu ku sharaxaynaa su-aasha boqol iyo afar iyo toban waxaanu ku dhex jirnay xashirgiibuu kasoo hadlay sifatul xashri fi lkitaab marka su-aashan boqol iyo afar iyo toban waxa uu yiri kayfa sifatuhu min asunna ay sifatu lxashri qaabka la isku soo xashrinayo oo qiyaamo la iskeenayo ururin weeye soo ururintii lasoo aruurinaya dadka allah waatuu yiri waxasharnaahum falam nuqaadir minhum axada see la ysku soo aruurinayaa markaa oo laysku keenayaa waynuna tilmaanayoo xashirka waxaynu niri midna wuxuu ka dhacayaa intaan qiyaamuhu dhicin oo adduunka oo waa ardu sham baa laysku soo uruurinayaa kan labada kalena waxay ka dhacayaan aakhira oo kan banka qiyaama la isku keenayo iyo kan dadka qaarna jannada la geynayo qaarna naarta intaba xashri baa la yidhaahdaa jawaabta waxa uu yidhi marka sheikhu raximah allahu tacaala axaadiita uu kaga hadlayo axaadiid baa ku soo aroordhay minhaa waxaa ka mid a qowluhu sala allahu calayh wasalam uu nebigu yidhi calayhi salaatu wassalaam yuxsharu nnaasu waa lasoo kulminayaa yowma alqiyaama dadkiibaa lasoo kulminayaa calaa daraa'iq iyagoo qayba qayba ah daraa'iq waa jamcu daruq macnaha qayba qaybo kala duwan iyagoo abaa lasoo kulminaya markaasuu qaabkoodii nebigu tilmaamay oo waxa uu yidhi saddex qaybood buu u qaybiyey waxa uu yidhi raaqibiina raahibiin raaqibiina kuwa rajo qaba oo rajaynaya ilaahay agti waxa yaalla oo dadkii wan wanaagsanaa camal saalixa soo sameeyey aliimaan walcamal asaalix waa nebiyadii waa rusushii waa saalixiintii waa dadkii wanaagga badnaa haddana raahibiina cabsanaya oo waxa weeye aayaddii oo kale weeye nebiyada markii laga sheekeeyey innahum kaanuu yusaaricuuna fi lkhayraat wayadcuunanaa raqaban wa rahaba marka labadan sifo dadka wan wanaagsan baa leh alraqba waalrahba marka raqba waa inaad jeclaatid ood rajo fiican kaa haysa ilaahay agti waxa yaalla adigoo cilmi u leh oo waxaa garanaya oo u soo camal falay rahbaduna waa cabsi dee ciqaab baa jirta oo naar baa jirta qofna ma huba meeluu mari doono marka cabsidii iyo rajadii labadaba waa qabaan waa alkhawfu waalrajaa ayaa ku kulantay qolada qolada ku xigta waxa uu yidhi nabiga calayhi salaatu wassalaam wahnaani calaa baciir wa halaatatun calaa baciir wa arbacun calaa baciir marka laba waxay ku imaanayaan iyagoo hal rakuub ka dhaxeeyo oo matalan ratibay wataan baciirku waa neefka geela oo rakuubka laga dhigto ayay ku imaanayaan oo labadaa ka dhaxaysa ma wada saaran yihiin mise midba mar buu fuulayaa oo waxa weeye way ku tookaysanayaan allahu aclam saddexna waxay ku imaanayaan iyagoo hal rati ka dhexeeyo afar waxay ku imaanayaan iyagoo hal rati ka dhexeeyo ilaa toban laga gaaro toban baa ku imaanaya hal rati iyagoo ka dhexeeyo oo midba mar ilay toban qof haddaa hal ratimo wada fuuli karaane way isku kala bedbedelayaan ayuu macnuhu u muuqdaa marka labadaa qaybood waa dadkii muslimiinta ahaa baa layihi labadaa qaybood qaybtaa hore oo wanaagsan iyaga looma sheegin rati inay ku imaanayaane waxaa laga yaabaa nooc kale oo wanaagsan oo rakuub ah ina ilaahay uu waxa weye ku keenayo oo camalkoodii uu dedejinayo dadkan kalena waa muslimiintii gaaladii baa marka kuu soo hartay iyo dadkii xumaa wa taxshuru baqiyatuhum annaar buu yidhi nebigu wuxuu yidhi inta soo hadha waxaa soo kulminaysa naar ololaysa waa naartii aynu ku soo marnay ashraadu saaca oo waxa weeye cadan ka soo baxaysay min qacri cadan ka soo baxaysay oo dadka soo kulminaysay oo ardul maxshar keenaysay oo ardu shaam ah waxau yidhi wa taxshuru baqiyatahum annaar naar baa soo kulminaysa taqiilu macahum xaythu qaaluu ee qayluulada waay qayluulada waxaa la yidhahdaa waa hurdada ee duurkii markii qoraxda kulaato xoogaa la seexdo ha oo qayluulaa la yidhahdaa luqada carabiga taqiilu way la hargelaysaa macahum macooda xaythu qaaluu meeshay hargalaan ile waa la soconayaa waa la hargeliyaa marka waxaad moodaa xadiidkan wuxuu u muuqdaa weli adduunkii baa la joogaa wa tabiitu macahum xaythu baatuu way la hoyanaysaa mabiidku waa hoyashada waxay la hoyanaysaa macahum macooda xaythu baatuu meesha ay ku hoydaan caawa galabtoo dhan baa la socday subaxdii o dhan baa la soo socday waa la hargalay haddana waa la caraabay way la socotaa meeshii caawa gabalku ugu dhaco oo la seexda bay la seexanaysa wa tusbixu macahum xaytu asbaxuu way la waaberiisanaysaa meeshay ku waaberiistaan wa tumsi macahum xaytu amsow way la galabaysanaysaa meeshay ku galabaystaan ay maba faaruqaysa waa naartaas ayaa soo xashirinaysa ilaa ay ka keento meeshii ilaahay ugu talagalay xadiidka marka imaam bukhaari iyo muslim ayaa warinaya waa min xadiidi abu hureyra wuxuu ku tusayaa marka xadiidkani xashriba ku tusaya marka xashrigaasi waxaad moodaa sida daahirka ah shiikhuma kala saarin laakiin waxaad moodaa xashrigan inuu kahadlay ka hadlaya xashrigii qabla qiyaami saaca oo naartaasi waa qabla qiyaami saaca laakiin bacda qiyaami saaca naar lama sheegin dad soo kulminaysa allah baa yidhi waxasharnaahum falam nuqaadir minhum axada ilahay baa soo kulminaya marka weli waa adduunkii oo ardul maxshar oo ardu shaam ah ayay u soo kaxaynaysaa waayo markay naartaasi soo baxdo mashriq iyo maqrib iyo meel walbay tegaysaa haba ka soo baxdo marka ugu horeysa cadan kabacdi way faafaysaa adduunkoo dhan bay soo xashrinaysaa meeshay joogaanba halkaasay isugu keenaysaa markaasaa waxa weeye qiyaamuhu dhacaya xadiidka labaad oo shiikhu uu deliishaday waxa weeye xadiidkii anas ibni malik radi allahu canhu ayaa waxa uu yidhi anna rajulan qaala linabiy sal slam nin baa nebiga wuxuu ku yidhi yaa nebiy allah kayfa yuxsharu lkaafiru calaa wejhi yowma alqiyaama see qofkan gaalkaa wejigiisa qaabka loo soo kulminayo oo aayaddii qur-aanka ahayd waxa weeye wanaxshurum yowma alqiyaamati calaa wujuuhihim waa inagii soo marnay kuwii gaalada ahaa see loogu soo kulminaya xadiidka waana soo ishaarnay markaasuu nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wassalaam alaysa aladii qad amshaahu calaa rijlayhi fi dunyaa qaadirun calaa an yumshiyahu calaa wejhihi yowma alqiyaama miyuunan awoodin allihii adduunka markuu joogay labada lugood ku socodsiiyey ila hadda labadan lugood aan ku soconayno ilaahay baa inoo sameeyey inagu socodsiiyey ma inagaa samaysanay waa maya haddii lugola'aanba lagu abuuri lahaa allah waa awoodi karay oo aad wejiga ku socotid ama gurguuratid calaa kulli xaal marka allihii labada lugood ku socodsiiyey waa awoodaa aakhirana inuu wejiga ku socodsiiyo bukhaari muslim yaa warinaya waa xadiis saxiixa way caddahay marka kuwii gaalada ahaa weeye kaasi waa maxsharka maalinta qiyaamo wey oo waxaa lagu soo kulminayaa wejigooda iyagoo ku soconaya wanaxshuruhum yowma alqiyaamati calaa wujuuhihim iyagoo halkaas wejigooda ku soconaya lasoo kulminaya xadiidka saddexaad waxa uu yidhi nabiga calayhi salaatu wassalaam innakum maxshuuruuna yowma alqiyaama waa layda soo kulminayaa maalinta qiyaame maxshuuruuna waa layda soo kulminaya ee yowma alqiyaama qiyaamihii baa layda keenayaa xufaatan idinka oo cagacad curaatan qaaqaawan gurlaa waxa weeye balagtii ku taallo ee aan gudnayn marka balagtana waa la yidhahdaa buuriyana waa la yidhahdaa idinkoo buuriya qab ah dadka qaar siday yidhaahdaan ama aan gudnayn ayaa maalinta qiyaamaleyda keenayaa markaas aayaddii nebigu aayaddii baa la keenay oo nebigu ku daray kamaa bada'naa awala khalqin nuciidu waxa weeye wacdan calaynaa inaa kunaa faaciliin markii hore sidii lagu abuuray ood hooyadaa ku dhashay adoon gudnayn adoo qaawan adoo cagacad baa lagu dhalay intaasaa aakhirana lagu keenayaa hore waa inagii usoo sharaxnay aayadda inay maarata walaqad jiitumuuna afuraada kamaa khalaqnaakum awala mara ayaa layda keenaya markaasuu nebigu waxa uu yidhi marka taana waa ballan allah uu ballan qaaday wacdan calayna inaa kunaa faaciliin waa ballan waa ilaahay baa ballan qaaday waa aakhira marka waa marka qabuuraha la iska soo saaraya nebigu waxa uu yidhi wa awalu man yuksaa waina awala man yuksaa qofka ugu horeeya oo dhar la siinayo waa ibraahim calayhi salaam nabiyullaahi ibraahim ayaa ugu horeeya khaliiluraxmaan ayaa ugu horeeya oo dhar la huwinaya oo dhar loo xiraya culummadu waxay idhaahdeen nabiyullahi ibraahim wuxuu fadliga iyo wanaaggaa ku helay leannahu gaaladii markay dabka ku ridayeen bay dharka ka dhigeen oo isagoo qaawan dharka ku ride dabka ku rideen marka sidaa daraaddeed baa ilaahay ugu abaalguday qofka ugu horeeyo dhar loo xirayo inuu nabiyullahi ibraahim noqdo waa fadli cadiim marka markaasay qaalat caaisha waxay tidhi yaa rasuul allah caaisha waxay tihi qultu waxaan ku yidhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow alrijaalu waannisaa yanduru bacduhum ilaa bacdin qaarkood maqaarka kale u eegaya oo rag iyo dumarkii oo isku dhex jira baa wada qaaqaawan miya markaasuu nebigu waxau ku yidhi wal amru ashaddu waa ka adagaya arrinku min an yahumahum daak daalika arrinkaa inuu inuu inay ku fakeraanba oo nin halkaa naar soo aburinayso miyaa naag hawaysan kara oo fiirin kara niyaddan iyo raaxadan iyo waxaan iyo naag la fiiriyo iyo waxay timaadaa markii nabadgelye la haysto laakiin haddii baqdin jirto ma jiro dareen iyo hawo iyo midna ma jirto qof walba indhuhu cirka u taagaya marka arrinku intaa waa ka weyaha caayishay maalintaas cidna is eegi mayso qof walba nafsii nafsii buu ku hayaa weeye xadiidkaana bukhaari iyo muslim ayaa warinaya calaa kulli xaal axaadiitaas ayuu shiikhu marka imaamu muslim markuu warinaya lafdigiisu waxa weeye caaisha waxay tiri nebigaa wuxuu yidhi waxaa layda soo kulminayaa xufaatan curaatan qurla markaasaa waxaan ku yidhi rasuulka ilaahayow faqultu waxaan yidhi yaa rasuul allah alrijaalu wannisaau yanduru bacduhum ma qaarkood qaarka kale ma eegaya so macnaha ceeb maa arrintaas markaasuu nebigu wuxuu yidhi alamru ashaddu ya caaisha alamru ashaddu min an yahumhum daak arrinkaas inuu arrinkaas ay ku fekeraan taas ma ma qofku kuma fekerayo niyaddiisana kuma soo dhacayso meeshaan ciqaab iyo naar baa soo boodaysa jahannamo ayaa la keenayaa marka sidaa daraaddeed qof walba welwelba haya iyo nafsii nafsii ilaahu maanta naar iga badbaadiye cidina ishawaysan mayso allahu mustacaan ilaahna badbaadiyo marka axaadiitaana waxay ku tusaysaa xashrigii marka waa labadaa xashri bay sheegtay xashrigii adduunyada iyo markaa dambe oo banka qiyaama la iskeenayo wallaahu aclam